soo shir jaraa'idka ku qabday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda walbarashada hidahi tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir yamar kala la wadaagi waalidiinta iyo ardayda soomaaliyeed in qarashaadka imtixaanka iyo biyaasa dowladda soomaaliya oo walbeese oo imtixaanka la xiriir roor number loonku qaada doona iyadoo wasaaradda horey ballan qaaday in shahaadada owlaada soomaaliyeed oo walbeese loonku qaada doona wasiirkii waliba wuusoo sheegay in titan iyo qayb ku eta sidii wasaaradda iyo daboolo lahayd baahida owlaada iyo waalidiinta soomaaliyeed usocona fari ardayda waalidiinta macalimiinta maamulyaalka inay oon diyaar garoobaan imtixaanka maalmo yar ku dhiman bismi illaahi raxmaan raxiim wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa farxad weyn u ah in la soo gaaray gabagabadii sana dugsiyeedka iyadoo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyey ee diyaargarowga dhammaystirka sana dugsiyeedka ayaa waxaa la bilaabi doonaa imtixaanada shahaadiga ah ee dugsiga sare ee fasalka labiyo tobanaad maalinta ay bishu may tahay toddobiyo labaatan waxaanu u dhammaan doonaa soddon iyo kowga bisha may farxad ayay inoo tahay in sana dugsiyeedka uu gabagaba yahay iyada oo howlo badan ay soo qabteen macalimiinta ardayda howlwadeennada waxbarashada qeybaha kala duwan ee bahda waxbarashada iyo waalidiinta iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan rajaynayaa in diyaargarowga fiican ee wasaaradda waxbarashadu ay u gashay in imtixaanadu ay ku dhacaan jawi nabadgeliyo oo wanaagsan ee qeybaha kale ee bulshaduna sidoo kale nagala qayb qaataan sidii habsami u socodka imtixaanada loo xaqiijin lahaa ama dhinaca nabadgelyada ha noqoto ama dhinaca ardayda ee imtixaanada galayso in laga taageero loona fududeeyo waxyaabaha ay u baahan yihiin xilligan ciriiriga ah ee weliba ay ilmaheennu u diyaargaroobayaan ama ay gelayaan imtixaanada dugsiga sare waxaan aad iyo aad uga rajaynayaa ardayda soomaaliyeed inay kalsooni badan laftooda ku qabaan ilaaliyaan anshaxa ardaynimo iyo anshaxa mas-uulnimo iyaga oo noqon doono mas-uuliintii berito marka ay hadda waxbarashadooda heerkan ay dhammeeyaanna aadi doono waxbarasho heer kasii sarrayso haddii ilaahay yidhaahdo annaga oo tixgelinayna duruufaha qoyska soomaaliyeed uu ku sugan yahay waxa aanu ka cafinay ardayda inay bixiyaan lacaga imtixaanka la xidhiidha wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ayaa bixinayso kharashka imtixaanka ee sanadkan ardayda ee imtixaanka galayso annagoo horay ugu dhawaaqnay una hirgelinay in wasaaradda waxbarashada ay joojisay lacagtii wasaaradda waxbarashada ay ka qaadi jirtay shahaadooyinka ardayda dugsiga sare ay qaadanayaan waxaan u rajaynayaa dhammaan ardaydeenna macalimiinteenna iyo waalidiintoodaba guul inuu sana dugsiyeedku inoogu dhammaado wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya weliba yeeshaa ciday intii ay qaadan doonto imtixaanka qaranka dugsiyada sare ee dalka labaatan iyo toddobada bilan meey sanadkan lamada kun labaatan iyo seddex